waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
allah u naxariiste waxaa magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed kaasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya waxaana madaxweynuhu uu u geeriyooday cudurka safmarka ah ee covid sida ehladiisu ay xaqiijiyeen madaxda ugu sarraysa dalka sida madaxweynaha qaar ka tirsan madaxweynayaasha maamul goboleedyada siyaasiyiin kala gedisan ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid allah u naxariistee madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo lagu wado in maanta lagu aaso magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war ka soo saaray geerida ku timid allah u naxariistee cali mahdi maxamed madaxweynaha ayaa sheegay in muddo saddex cisho ah hoos loo dhigi doono calanka soomaaliya si loo muujiyo murugada geerida ku timid marxuum cali mahdi sidoo kale waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada qaraabada marxuumka iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyo leh aan u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya waa geeri xanuun badan oo si weyn ay u wada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan allah u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go-nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda uu ku bixiyey waxaan muddo saddex cisho ah aan hoos u dhigi doonnaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka soomaaliyeed marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hooygiisii ka yeelo janatulfardowsa samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka mid a dadka iyagu ka tacsiyeeyey geerida ku timid allah u naxariistee madaxweynihii hore innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii eheladii caruurtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah u naxariistee madaxweyne cali mahdi maxamed uga tacsiyeynayaa geeridii naxdinta iyo tiiraanyada laheyd ee ku timid dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa madaxweyne cali mahdi allah u naxariistee waxa uu ahaa madaxweyne u soo shaqeeyey ummadda soomaaliyeed wakhtii ay xaaladdu ahayd xaalad aada u adag waxa uu madaxweynuhu ku soo shaqeeyey duruuf adag oo ka duwan tan maanta aan ku noolnahay weligiis madaxweynuhu waxa uu ahaa nin soomaaliyeed oo u adeegayey ummadda soomaaliyeed xilliyadii dambena iyadoo dalkani uu ku sugan yahay xaalad adag allah u naxariistee madaxweynuhu wuxuu naftiisa iyo maalkiisa u hubeeyey shacabka soomaaliyeed waxauna qayb ka ahaa ganacsiga magaalada madaxweyne cali mahdi allah u naxariistee waxa uu ahaa oday soomaaliyeed oo markii xaaladda dalku ay qalqiqashaba loo soo laabtay isaga oo la weydiiyo tale iyo tusaale waxa uu ahaa iftiin ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada iyo dadnimada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay usoo daceeyaan madaxweyne cali mahdi maxamed sidoo kale madaxweynayaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiin kala gedisan ayaa iyaguna ka tacsiyeeyey gerida allah u naxariistee madaxweynihii hore cali mahdi maxamed ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa ka sakow tacsida uu diray waxa uu dhanka kale magacaabay guddi aaska madaxweynaha ka shaqayn doona kaasi oo guddoomiye looga dhigay wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta xasan xundubey jumcaale waxaana sidoo kale guddigaasi ku jira guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar filish waxa uu ka hadlay hawsha u qabsoontay guddigoodii tanii markii la magacaabay waxaa isu yimid guddiga aaska qaran ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya guddigaas oo loo magacaabay sidii maamuuskii iyo aaskii qaran loogu samayn lahaa madaxweynihii hore ee geeriyooday mudane cali mahdi maxamed allah u naxariisto sabri imaanna bulshada soomaaliyeed allah ka siiyo iyo faamilkaba ee guddigaas waxa uu ka kooban yahay koob iyo toban xubnood oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa mas-uuliyaddoodu ay tahay qaabeynta iyo brotocoolka dowli dowliga ah sidii loo marsiin lahaa aaskaas waxaa lagu wadaa meydka madaxweynaha in la keeno berrito dalka soomaaliya oo lagasoo laga soo duuliyo magaalada nairobi ee dalka kenya meydka waxaa la filayaa in janaasada madaxdu ay ku dukan doonto marka hore kadibna bulshaweynta soomaaliyeed ay janaasada kula dukan doonaan goobta aaska uu ka dhacayo insha allahu tacaala dhankiisa wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta cismaan abukar dube ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay weyneyn doonto aaska loo samaynayo madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed hawsha meel fiican bay maraysaa waxaan rabaa inaan iminka idinla wadaago waxaan rabnaa sida uu madaxweyne waxaa la sheegay in aaska madaxweyne cali mahdi maxamed la siiyo mudnaanta uu leeyahay sababtaasaan uga shaqaynayna hawshan si aan u weyneyno madaxweynihii hore qeybta salaata iyo janaasada iyo duugta qeybtaas waxaynala fadhiya oo inala jooga wasiiru dowlaha diinta iyo awqaafta sheekh maxamuud macalin yaxye oo ka warami doona sida ay u dhici doonto duugtu iyo sida janaasada loogu tukan doono iyo meelaha lagaga tukan doono hawshii kale ilaa hadda meel fiican bay maraysaa waxaanana rabnaa sharaftii iyo karaamadii iyo cizigii uu ifka ku joogay inaanu madaxweynaha ku gelbinno oo uu godkiisii rasmiga aha ku tago ilaahay ha u naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wasiiru dowlaha wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda xilgaarsiinta ayaa bulshada soomaaliyeed faray inay u duceeyaan islamarkaana ay cafiyaan madaxweynihii hore waxaana guud ahaan masaajidyada ku yaala magaalada tan caasimada ah iyo gobollada dalka soomaaliya uu ka codsaday in salaada khudbada kadib ay salaad jinaasa ah u niyeystaan madaxweynihii hore cali mahdi maxamed annagoo ka duulayna diintaydan islaamka ah ahmiyadda iyo xurmada qofka islaamka ay siisay i waajibaadka saaran qofka muslimka ah ayaa waxaan ilaahay hadduu yidhaahdo annagoo fulinayna awaamirta madaxda qaranka uga horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inaan fulino aaskii ay ku dhawaaqeen oo aaska qaranka ah aas qaran loo sameeyo sidaa daraaddeed qof walba muslim ah wuxuu ku leeyahay qofka muslimka ah hadduu dhinto xuquuq laga doonayo qofka nool aan u guto ay kow ka tahay qofku markuu geeriyoodo in la dhaqo in la kafano iyo in la aaso guddigan heerka sare ah waxaa loo sameeyey waajibkaas diiniga islaamka inay gutaan sidaa daraaddeed waxaan faraynaa masaajidada kana codsanaynaa ee jamhuuriyadda ku yaala federaalka isteedyada oo dhan in ay ogaan laga bilaabo beri khudbada salaatul janaaza alqaa'iba aan loo tukado iyadoo hadafku tahayna in ilaahay subxaana wa tacaala u barino maadaama madaxweyne qaran uu ahaa allah u naxariistee meydka madaxweynihii afaraad ee dalka cali mahdi maxamed ayaa la keenay magaalada muqdisho iyadoo madaxda ugu sarraysa dalka iyo siyaasiyiin kala gedisan ay salaad jinaasaha ku dugteen ka hor intaan la aasin kowdii janaayo kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii ayuu ku dhashay tuulada lagu magacaabo cadow uul oo u dhow degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu ku geeriyooday da-da labaiyo siddeetan sano waxbarashadiisii heerka iskuulka wuxuu ku qaatay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana uu kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii fursad u helay inuu jaamacad u aado magaalada qaahiro ee dalkaasi masar sanadkii kii ayuu xubin ka noqday baarlamaanka soomaaliya waxaana uu xilligaasi ahaa xildhibaanka ugu da-da yar ee baarlamaankaasi ku jiray isla sanadkaasi markii ay talada dalka la wareegeen dowladii militariga ee uu hogaaminayey maxamed siyaad bare waxa uu ku biiray wasaaradda caafimaadka isagoo ka gaaray heer agaasimo guud kii ayuu allah u naxariistay cali mahdi maxamed waxa uu isaga tegey shaqadii dowladda soomaaliya waxaana u wareegay dhanka ganacsiga isaga u gaarka ihii intii u dhexaysay sanadihii kii ilaa iyo kiina waxa uu marxuum cali mahdi maxamed uu ka mid ahaa ganacsatadii farakutiriska ahayd ee ugu waaweynayd dalka soomaaliya sanadihii sideetamaadkiina cali mahdi maxamed waxa uu ka mid ahaa koox aqoon-yahano ah iyo odayaal soomaaliyeed oo ku midoobay ururkii la odhan jiray manifesto waxaana xilligaasi madaxweynaha talada dalka hayay ay ka dalbadeen inuu xilka ka dego inta uusan burburin guud ahaanba dalka hase yeeshee markii xukunkii laga tuuray maxamed siyaad bare ayaa cali mahdi maxamed waxa ay ururkii u s c oo la wareegay talada magaalada caasimadda iyo meelo kale oo dalka ka tirsan kii bisha janawari ee u doorteen inuu madaxweynaha afraad ee dalka soomaaliya isla markiiba waxaa madaxweyne cali mahdi maxamed aqoonsaday beesha caalamka hase yeeshee magacaabistiisii waxaa kasoo horjeestay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu tunka weynaa marka loo eego garabkii ururka u s c allah u naxariiste jenaraal maxamed faarax ceydiid taasi oo horseeday dagaal sokeeye oo ka qarxa magaalada caasimadda ee muqdisho mar kale ayaa ururadii talada ka tuuray maxamed siyaad bare waxay ku kulmeen magaalada jabuuti bishii julaay kii waxaanay mar kale u doorteen cali mahdi maxamed inuu noqdo madaxweynaha dalka soomaaliya hase yeeshee dagaalo adag ayay dowladdiisu kala kulantay jabhadihii hubaysnaa ee burburiyey dowladdii isaga ka horeysay ee allah u naxariistay maxamed siyaad bare waxaana dalka uu galay dagaalo sokeeye oo dabadheeraaday dagaaladii ugu adkaa waxa uu muqdisho ku dhex maray garabkii uu hogaaminayey cali mahdi maxamed iyo garab kale uu hogaaminayay isna jenaraal maxamed faarax ceydiid waxaana muqdisho ku dhex maray dagaal faraha looga gubtay sanadkii labadii kun ayuu mar kale cali mahdi maxamed waxa uu xilkii madaxweynenimo ee loo dhiibay wareejiyey madaxweynihii shanaad ee soomaaliya cabdulqaasim salaad xasan kaasi oo lagu soo doortay shirkii carta ee dalkaasi jabuuti halkaa oo dowlad kumeel gaara laga soo dhisay allah u naxariistay cali mahdi maxamed ayaa waayihii dambe waxa uu ku noolaa magaalada tan caasimadda ee muqdisho kumana uusan jirin siyaasadda marka laga yimaado talooyin wax lagu toosin karo oo dhowr jeer uu u jeediyey dowladda iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu waayihii dambe ka mid ahaa odayaal iyo waxgarad u ololeynayay in gobolka banaadir loo dhiso maamul madax bannaan cabdulxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali